raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal qodobada wararka ah idaacadda warsan singhayta maybankowena guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa xabsiga dhikay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda hirshabeelle anrooga gobolka hiiraana roobab sacda qaaday ayaa ku qabadaya gudaha magaalada baydhaba iyo kumanaan shacabka magaalada ku mid ayo ka diirsadeen roobabkaasa taliyaha saldhigga muqdisho oo hirana shaqaalaha qeybta hagowka garoonka aadan cadda oo shaqo joojin sameeye xisbiga haya talada dalka etoobiya oo geega shirahaya duqeyn xalay ku dhiiday magaalada muqdisho iiraan oo sheegtay intee ayaa albaabka ku hirida doonta wadahadallada la furadaasa trama
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
arbaawo dhegeystayaal taarigdana may baa ka beegantaa sideeda bilo tobnaad sanadka labada kun tomiyo sideedka haatan ha ka dhowaada warkii ofidsan roobab saada qaaday ayaa ku qubadiyey magaalada baydhaba ayaa roobabkaasi ayna ka diirsadeen dadkii duunyada ka dhaqana magaalada baydhaba roobabkan ku bilowday guda magaalada baydhaba ayaa saacado ku qubadaaya xaafado magaalada tanbaydhaba iyo kumanaan ku mid a shacabka magaalada baydhaba ka diirsadeen roobabkan roobabkiiyo muddadii socdeen hakad geli na socdoobka dadkii kan gaadiidka maybana biyo dhikana qeybo fara badan oo xaafado magaalada ku mid a ko ku mid a dadka deegaanka yaa la kulamay usoo casheerow maybana ku waramay roobabka si oo bilowdeen ilaahay idinka gargaara dhatiya nin naxariis is dhati alla ninka dhaan naxariisa raxmad haayna nabadgelina ilaahayna si roobka siin gubadeyeedaan biidhiki araada hereeda jiibta intaan hadareeray jilbooha kiwadi milo bulshu haa roobka markii hore dabeelala jarti ilaahay mahadleed soo biidhike dabeelnala jarti hadda dabeeli walaa wogti woogsiti ilaahay mahadleed dhibic faydle oo dadka qana ah raxmad ahoo iyo ningubuda waay aman dheerba ki jardheer haaye aha ilaahay mahadle beero hadda beryaalkanba wala abuuraaye lanwelba abuurjiilaleye islahaaye ee jar jar jara ning maaday laakiin deerti oo sidii ee alla ninkaweel oo iska haaye roobkan bilaawmi ooba ilaahay la wada tuugo lan weliba meeliisu roogya kawoonbahe ilaahay lay dadka filan roobabkan iyo maybaa hakabkooyana xillo maalmooyinka dambooy kuleel eedan xoogan ku jaray magaalada baydhaba balse xilligan maybaa isbeddel ka sameeyena jawiga xaafado magaalada baydhaba xaafadda tawfiiq oo kumida xaafado magaalada baydhaba iyo maybaa ku jare howlo dayactire maxamuud gaabsha ayaa warkunay faafaaye xaafadda tawfiiq welibayo kumida ta xaafado kiyaala magaalada baydhaba welibana ku soode dayaatirlaka dayaatiraha jidadka dhahmarow xaafadda haddaba guddoomiyaha xaafadda tawfiiqa oo eh maxamed macalin hiluusu la hadlaaya idaacadda warsan iyo weliba us erey bismillahi raxmaan raxiim magacay maybadlarey maxamed macalin isaaq guddoomiyaha xaafadda tawfiiq ololahan beryaalku ma dareeri waliba hordhaanmaraydayban doo dareeri markoo walaaqo dhaafni hay-adda walaa siyaasi laakiin hata ololahan oo dareer iska walan qabsooyo reer xaafadda layo sidii oo unu nadiifino wadooyinku unu biyahayn hor unu nadiifino dadka qashinna ku qaado ununa ka buraarajino dadkii oo qashin meelaha dhagtaa unun ku digni weliba wallaahi xaafadda nadaafadiya dhan wayba ninka suuri galaase in jeeri welba langbadeg ilanka kale una kuwaacyigeliyna dadka nadaafad wadoona un ku herna ilaa ku deeriyaan xaafadda meeli unku dambayti meeli kale dhahdiyo nadaafad wadaan horta mayba ololaha wayba hogaamiyahay ani ani hogaamiyahay wayba xaafadii bulshadii dhanka kuma suulay baana eh inka digi in macnaha beesray lanfiirina dhinaga kale maryana ali xuseen waliba yaa ku mid ataa maamooyinka gujida afada yana waliba yaa sheegday intii horan sii wada doona nadaafadan ay may laray maryan cali xuseen oo ka socota xaafadda tawfiiq laankood hooyadii eed iyo eedaan ka faraxsanna ololada nadaafadeed ouna hayn oo hankanayma de halsaa hayti halsaa i barna un hooli una bilaawni oo hata ilaa adeesna ka teegana ilaa ilaa meelinin deeri doontan una ina sii wada doogno waana lama jibaari doogna ya rajiyaan haddii ilaahay raalla ka nagada annadaafa nusful iimaan nadaafada iimaanka nusya nadaafada ani una ka dadaalno iska tixgelina taasa ka dadaalan haddii ilaahay raalla ka nagada bulshooyintana taasaan ka baaqan gudoomiyaha gobolka hiiraan yaa xabsiga dhikiyey shaqaalaha wasaaradda maaliyadda hirshabeelle enroge gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi iyo faahfaahinta warkuun beledweynaha ku diray gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa xabsiga dhigay shaqaalaha wasaaradda maaliyadda hirshabeelle oo jooga gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne xarigga shaqaalaha wasaaradda maaliyadda hirshabeelle gobolka hiiraan ayaa timid kadib markii muran uu soo kala dhex galay gudoomiyaha iyo shaqaalaha kaas oo ahaa in gudoomiye yuusuf axmed hagar uu lacag ka dalbaday bangiga kadibna ay howlwadeenada wasaaradda maaliyadda hirshabeelle gobolka hiiraan ku wargeliyeen inuu amar ka soo qaato wasiirka maaliyadda hirshabeelle waxaana ay sheegeen in wasiir amar la-aantiisa aanan lacag laga bixin karin bangiga lama xaqiijinin ilaa iyo haatan inuu lacag kala baxay gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar bangiga gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa xilka gudoomiyenimo loo magacaabay saddexiy labaatankii sebtembar sanadka labada kun sideed iyo tobanka
bashiir cabdulaahi ismaan iyo kaasaayi waryaha idaacadda warsaan ku waramo gobolka hiiraan taliyaha saldhigya muqdisho kahiran ciidamo ku tirsan booliiska gobolka banaadir iyo xabsiga dhikan taliyaha ciidanka booliiska degmada dayniila kaasi oo maalin ka hor shaqaaqooyin ka sameeye taliyaha saldhigga degmada dayniila ayaa lanhaysada weerar laha ka qaadaya kowdii bili ee deegaanka garas baaleey oo la sheegay intii ciidanka iyo weerarkaasi ha qaadeen usoo hogaamiyay taliyaha ciidanka ayaa wadeeyey taliyaha ayaa rasaasa ka furay gooba dhisme oo wadada jaay ee maybana ka socdeen mayba ku socday koo ku tirsan deegaanka garas baaley maybana ka dhimiday hal askari sidaas oo kalena mayba ka dhaawacmay askar kala taliyaha qeybta galbeeda waana ee afhayeenka booliiska soomaaliya qaasim axmed rooble iyo ku-xigeenkiisiya mayba iyo dirina goobta iyo ku dhiyan shaqaaqooyinkaasay maybana la sheegay intii dembiyadaas iyo amareganka dambeyntii iyo amaregantii lihira taliyaha ciidamada booliiska degmada dayniila shaqaalaha qeybta hagowka garoonka aadan cadde ayaa shaqo joojin sameeye ilaa lagu kalsoonado korah oo ka sugan garoonka diyaarada aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo warbaahinta warsalan sheegay intii shaqaalaha soomaalida ku shaqeeya ee qeybta hagowka diyaarado marashaalka iyo hiraabtuma shaqadii gebi ahaanba iyo rojenga sababta ayaa laka sheegay intii ku damboytay ku gadaal markiya shirkadda gacanta ka hayta garoonka iyo shaqada kuburiidaya laanlaka magaca oo farxaan balaaga oo madaxan hay qeybta hagowka diyaarado hadigan garoonka shaqa buryowkan yakoyti ku gadaal markii iskadh isku dhac isdhex maray usi iyo weliba sarkaalkii turkiga haye iyo qaar ku mid a shaqaalaha garoonka ku shaqeeyaan iyo ha ku horjeedsadeen tallaabooyin shaqada lagu kuburi lankaaseeya shaqaalaha garoonka aadan cadde ceelboorta ee magaalada muqdisho ayaa qeybta hagowka diyaarado ayaa markiyo hagalaayeen hiraabtan shaqadii maybayo ga odoomiyeena gebi ahaanba shaqooyinkii miila ku dareeray xisbiga haya talada dalka ethoobiya ayaa geega shiraha iyo xisbiga haya talada dalka ethoobiya ee magaajiya lahagaabiya iyo b r d f ayaa maybaa laku wadeentay geegayo shirweynahanka furan magaalada awaasa shirweynahan ayaa lamada sana iyo weliba barkiiba hawse xisbigan weelada maybana iyo kuha ku qiib galay boqolaal xubnood oo xisbigaasi ku tirsana kulankii haayey kiin ka horeeye tan iyo markii xilkuusu qabadi ra-iisul wasaaraha biyey axmed maybana la filaaye antii diiradda laka saaro doonaa walyaabogiya dan andan e dalkaasi iyo kulankiiyo maybaa laku wede intii geega laha ku saara go-aamaha ka eedanga isbedelka ku socda dalka ethoobiya wararkiinka dambooye ee laku helahay magaalada muqdisho ee duqeyntii duqeyna erog shabeellada dhexeeya mayba sheegahana intii faahfaahin dheeraada ku baahaysa duqeyn haleeya kudhiidiya deegaano ku tirsan gobolka shabeellada dhexe iyo ka sugnaa in xubno ku tirsan shabaab saraakiil ku tirsan ciidanka dowladda ayaa warbaahinta maybaan sheeganaantay duqeyntan si gaar ah lana beegsaday deegaan ku dhow ah deegaanka basra sida la ka sheegaya intii ciidamada al-shabaab ku tirsanyo meel iska aruursadaayeena meelo dhugunsidayaal warkaasiinka kuahayoon idaacadda warsan magaalada baydhabo xukuumadda hiiraan ayaa sheegtay intii albaabka ku hirida doonaa wadahadallada lakuwedanti faraman trump iyo hogaanka iiraana wasiirka arrimaha dibadda iiraan javad sariif iyo mayba uusa b b c dan sheegay intii dowladdiisi aan hiri doona albaabka wadahadalka kala lankuframo madaxweynaha mareykanka donald trump si kasab ahaato dhacdadaasi iyo maybaseya tii wadahadallada lagala koro oo waana laiska hadlayay kora master shariif iyo mayba uusoo ku hadalaya magaalada new york gadaal markii iiraan ay ku heli taageerada dalal kale oo xubnaha ku eeg golaha ammaanka ee qaramada midoobay si markaasi lambadbaadiye heliisyadii nucliyerka iiraan oo la galay lamada kun tomiyo shantii walowaaye si kororahayta cadaadiska heliisyadaasi lakahay maraykanka kaasoo uusa ku bahay ku bilowday bilowgii sanadkan maxamed zafad shariif iyo mayba uusa sheegay intii walkasa oo suurtagalayen islamarkaasina albaabka lanku hirida doona madaxweynaha maraykanka donald trump balse mayba uusan taasi ka daray intii xilligan la rooga ee iiraan aqbala korna intii trump usa lawaalada kulan ku mid kii usa lawaaladii hogaamiyaha ku wareeyda waqooyi javad shariif iyo mayba uu sheegay intii kulanka noocaasi ayuusa fursada usan ku sii sawiro naqda doonta trump islamarkaasina heliiska ku bahaya usan naqda doona koo lamid ee kiid lamada kun tomiyo shantii hay ee trump usa ku bahiyaya warkii dhugunsidayaal isinkula socoteen idaacadda warsan xilligan antaninka dhonye